shan iyo tobanka bisha oktoobar sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta faradhaqa adduunka magaalada mandheera gaar ahaan dugsiga hoose dhexe ee mandheera d b ayaa maanta lagu qabtay munaasabad maalintani lagu xusayey waxaana munaasabadaasi soo qabanqaabiyey dhalinyaro iskood isu xilqaamay kuwaas oo dhalinyarada u qeybiyay agabyo kala duwan oo isugu jiray saabuuntii lagu faradhaqan lahaa maskiga afka lagu xiran lahaa iyo weliba agabyo kale ugu horeyna waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo iyagu sheegay sababta ay maanta xafladani usoo qabanqaabiyeen dhammaan dadka reer mandheera waxaan ugu baaqaynaa maanta waxaan ku sugannahay iskuulka d b primary school oo aan ku xusayno maalinta faradhaqa adduunka oo soo bilaabatay sanadka labada kun iyo sideedii ay iska kaashadeen public public private partnership privatization partnership kaasoon maanta annaga oo ka soconno organisation for water relief with partnership with uh, mazingira alliance aan ciyaalka maanta aan soo booqannay bandhera d b saan aan u buraarujinno nadaafadda muhiimadday leedahay in laga shaqeeyo gacmo dhaqa in nadaafadda guud laga shaqeeyo inay mar walba nadaafadda mudnaanta koowaad la siisay diinteenna dhaada an nadaafatu nusfil iimaan waa iimaanka barkiisa nadaafadoo laga shaqeeyo marka dhammaan dadweynaha mandheera waxaan ugu baaqaynaa magaaladan inay nadiifiyaan ay nadaafadda ka shaqeeyaan ay dharka ay qashinqubka ay meesha qashinqubka loogu talagalay ay geeyaan ay wadooyinka qashinqubka ku daadin ani cali maxamed nuur ali dhahaa maxaa ka imaaday organizationka ook la dhahaa organization for water relief kenya ka imaaday maxaa imaanay iskoolka d b maxaa u imaanay sababtoo maanta waxaa maalinta oo faradhaqada gacmaha ee adduunyada maxaa u imaanay inaan ilmaha barna nadaafadda gacmaha sida loo dhaqdo iyo waxa la isticmaalaya saabuunta iyo sanitizerka saabuunta sanitizerka sida loo isticmaalo ayaa ilmaha bareynay iyo nadaafadda oo corona daraaddeed inay iska taxdiraan iyo waxyaalaha sidaan u imaanay burhaanuddiin maxamuud waa agaasimaha dhalinyaro la magac baxday mazingira alliance oo iyagu maanta qabanqaabada xafladdaasi hormuud ka ahaa maanta shan iyo tobanka oktoobar waa maalinta faradhaqa adduunka annagoo ah kooxo kala duwan sidii mazingira alliance organization for water relief kenya life boy iyo wasaaradda youth and gender waxaan iskugu nimid iskuulka mandera d b si aan ugu xusno maalintaas waxaan keennay agab kala duwan oo kala ah sanitizers masks iyo sobs sidoo kale waxaan dadka magaalada ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan nadaafadda iyo inay qashinka iska fogeeyaan inay faraha dhaqdaan ugu yaraan shan jeer maalintii annaga middeeda kale waxaan nahay dad islaam ah annagaa nogala dayanaa nadaafadda nadaafadda waa iimaanka nuskiisa marka maalintan waxaa loo sameeyey si loogu dayda muslimiinta nadaafadda aan ilaalina qashinkaan iska fogeyna intay wasaq kuu jirta ayuu cudur kuu jiraa wabilahi towfiiq maxamuud maxamed sheekh maxamud alfakar ibraahim tiista mandheera